In ka badan shan boqol iyo labaatan arday oo ka qalin jebisay jaamacadda Badar ayaa munaasabad qalin jebin ah loogu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda, bahda waxbarashada, waalidiin, macalimiin, haween iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badar Sheekh Aabi Cali Axmed ayaa ka warbixiyey tirada ardayda iyo heerarka ay soo mareen.
waxaynu joognaa xaflad aada u qiimo badan oo heerkeedu sarreeyo waa ardaydii jaamacadda badar dufcaddii labiyo tobnaad oo sanadkan qalinjebinaysa waxaa jaamacadda ka qalinjebinaya shan boqol iyo labaatan arday oo isugu jira takhasusaadka kala gedisan iyo kulladaha kala gedisan dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ha idin barakeeyo kuwii intifaacsada allah ha idinka dhigo kuwii naftooda iyo ummadooda anfacana ilaahay subxaana wa tacaala idinka yeelo ardayda waxaan u sheegayaa inay sii wataan aqoontu ma dhammaato inay ku anfacaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda in adduunkan isbad isbeddello badan baa ka socda inay ka faa'iidaystaan oo xagga khayrka uga faa'iidaystaan waxa weeye hayaan dheer baad soo gasheen iyo tacab iyo dhigasho badan halkaa ka sii wada baaraka allahu fiikum Qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
arrinta labaad waxa weeye dhallinyarada hablayo ilmaba leh ee ka takharujaya amba ka baxaya sanadkan maanta ah amba ka qalin jabinaya jaamacadda bedere caalamiga ah iyaga dardaaranka ugu muhiimsan waxay wakhtigooda inay ilaashadaan waa inay siday u dadaaleen si ka daran ay u sii dadaalaan arrinka ugu dambeeya aan kula dardaarmayo waxa weeye aqoontu waa farakuhayn weeye waa ogtihiinoo waxaa soo marteen jaamacad waxaa marteen ku- qaybo kala duwan oo maxaanku dhahay maktabada jaamacadda ah oo cilmi baaris baa samayseen taasoo keentay inaad yacni albaabkii laydin furo nolosha taa macnaheedu waxa weeye inaad culumta qaateen gaar ahaan waxaa ku takhasusteen iyo culumta ku takhasusteen inaad kutubta ka laga ay qoray aad aad iyo aad ugu dadaashaan ood akhrisataan iyo hadhiyo habeen ilaahay baynu ku mahadinayna subxaanahu wa tacaala inoo suuro geliyey inaannu dalkeenna ka helno jaamacado baaxaddaa leh oo kuwaalitigaas iyo markaasi awooddaa leh oo soo saari kara arday intaa leego kala duwan waxaan dhammaantiin ba leeyahay maamulka jaamacadda iyo macallimiinta iyo ardaydaba hambalyo waa idin baarigaynaa guusha aa gaadheen waa ku faraxsannahay guul dalku gaadhay weeye waa guul inta badar jecel ee ka agdhow ay gaadhay hambalyo allah idin barakeeyo ardayda qalinjabinaysa si gaar ah waxaan ugu ducaynayaa cilmigaa barateen cilmi naafica allah inooga dhigo Dufcadan waa dufcadii laba iyo tobanaad ee ka aflaxda jaamacadda iyada oo sanad weliba soo saarta arday badan oo baratay culumta kombiyuutarka iyo caafimaadka.